hay-adda maareynta musiibooyinka qaranka soomaaliyeed ee sodmo ayaa deeq raashin ah gaarsiisay qoysas danyar ah kuwaasi oo ku nool degmooyinka gobolka banaadir iyadoo lagu guda jiro bisha barakeysan ee ramadaan deeqdan oo qayb ka ah ee dadaalada lagu taageerayo bulshada nugul ayaa waxaa ka faa-iideystay in ka badan kun iyo boqol qoys oo ku nool deegaanada gobolka banaadir qaar ka mid a dadka ka faa-iideystay deeqdan ayaa ka hadlay baahida ay u qabeen bismillaahi raxmaan iraxiim hay-adda maareynta masiibooyinka sadma si fiican bay wax loo siisay xilli ramadaan baa lagu jiraa wakhti loo baahan yahay baraashin loo keentay waan u mahad celinaynaa waan u ducaynay xilli ramadaan bay wax la soo gaarsiisay alxamdu alshukru lilah ilaahay khayr allaha siiyo waana mahadsan yihiin boqolkii boqol mahad baan u celinaynaa hay-adda sodmo waana soo gaarteen oo baahana lagu jiraa hay-ad degdega haashin oo keenteen waxaan ka badana idinka idin rajaynaynaa hay-adda sadmo boqol boqol waa mahadsanyihiin way haddana siiyeen alxamdulilaahi rabbilcaalamiin ilaahay garabkood allah gala haddana alxamdulilah wixii dambeyn waa ku sugayn bismillaahi raxmaan raxiim hay-adda sadmo waxaan ugu mahad celinaynaa raashiin waxay nooga soo tala gasho waana soo gaaraan xajar iyo xasanaad allah ka siiyey wax ka weynno iyokaan ka rajaynayna haddii ilaahay yidhaah dhanka kale agaasimaha waaxda gargaarka ee hay-adda maareynta musiibooyinka qaranka sare cali yuusuf ayaa ka warbixisay gargaarkan waxaa maanta halkaan aan ku qaybinaynaa kun iyo boqol qoys oo raashina dadkaas oo ka kala yimid deegaanada gobolka banaadir ayaan maanta halkaan kun iyo boqol qoys ugu qaybinaynaa raashin gargaara ah waxa ay ku soo aaday maalmihii ugu horreeyey ee bisha barakaysan ramadaan inaan dadkan uga faa'iidayno gargaarkaas si ay maaragtay guryahooda iyo naftooda ay manaafacaad uga dhigtaan waxaan maaragtay garabkayga taagan wakiilka dadkan dadkan masaakiinta ah waxa aan maanta aad aragtaa kun iyo boqol qoys inaan kugu wareejinnay dadka raashinkaas oo ah gargaar ay hay-adda maareynta musiibooyinku ay ugu tala gashay dadkan inay ku afur siiso waan dareensannahay inaysan baahida qoyska aysan dabooli karin balse waxay dhaantaa waxla'aan waxaan rajaynaynaa haddee alla idmo nabadoone inaan maaragtay raashin intaan ka tayo badan oo ka fiican aan dadkan la soo gaari doono inta lagu jiro bisha barakaysan ee rabadaan haddii gargaarkan ayaa ka mid ah deeqaha loogu talagalay dadka dayarta ah in ay ku afuraan oo ay bixinayso hay-adda maareynta musiibooyinka qaranka